hay-adda u n habitide oo kamid ah hay-adaha ka howlgala gobolada dalkeena soomaaliya ayaa deeq daawo ah iyo agabka lagula dagaalamo cudurka dilaaga ah ee covid -19 ugu deeqday isbitaalka guud ee degmada balcad ee gobolkani shabeellaha dhexe maadaama ay sii korortay cabsida laga qabo in mar kale uu faafo cudurka coronavirus ee gudaha wadanka docr ismaaciil cali cumar oo kamid ah dhakhaatiirta ka howlgala isbitaalka guud ee degmada balcad islamarkaana ku hadlayay magaca maamulka isbitaalka ayaa u mahad celiyay hay-adda u n habitide isagoo sheegay in baahi weyn ay u qabeen helitaanka adeegyadan caafimaad ee looga hortagayo cudurka covid
bismillahi raxmaan raxiim anigoo ku hadlayo magaca isbitaal guud ee degmada balcad waxaa u mahad celinaynaa hay-adda u n habitat kuwa soo gaarsiiyey agab isugu jira loogu talagalay barnaamijka covid isbitaalka balcad ay soo gaarsiiyeen waxaa uga mahadcelinaynaa hay-adda sidoo kale waxaa rabnaa in hay-adaha localka iyo internationalka wasaaradda caafimaadka in isbitaalka ay ka jirto baahi daawo sidoo kale shaqaalaha ay ku shaqeeyaan si volunteer ah oo ah lacag la-aan dhammaan hay-adaha localka iyo internationalka wasaaradda caafimaadka tan federaalka iyo tan maamul goboleedkaba a ka codsanaynaa in isbitaalka loo fiiriyo gacan u baahan yahay in taageero xoog leh la gaarsiiyo sidoo kale hay-adda un habited waxaa ugu mahad celinaynaa dhismihii ay noo sameeyeen isugu jiray baakin baawurta ah qol oo waardiyaha loogu talagalay iyo sidoo kale musqulo ka kooban afar waana ugu mahad celinaa sidoo kale barnaamijka ee maanta covid nnteenka loogu talagalay ina soo gaarsiiyeen aadaa ugu mahad celina wassalamu calaykum warxmatullahi wabarakatu waxaa muddooyinkan dambe sii kordhaya welwelka laga qabo inuu soo laba kacleeyo cudurka covid -19 iyadoo dunida haatan ay wajahayso xaalad kale cusub oo kiisaska covid -19 ah maadaama wadamo badan oo qaaradda yurub ka tirsan laga diiwaangeliyey nooc cusub oo covid -19 ah